arrintan waxay soo jiitamaysay tan iyo saddexdii bishii sanaad sanadkan markii uu dhintay cabaas oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka arrintaasi isla maalintii ku xigtay waxaa guddi loo xilsaaro baaristaasi oo ou guddoomiye ka yahay ou ka yahay taliyaha qeybta baarista baarista c a d da baarista dambiyada qaranka waxaa lagu eedeeyey dilka saddex qofood waxaana la keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida guddigii marka uu baaris dheer sameeyey kadib saddexdii qofood qof kamid a wuxuu ku baxay baaristii inuu dembiga ku lahayn kadib intaa kadib waxaa xafiiska xeeraanta iyo guddigii baaristii ay soo wada qoreen go-aankoodii ahaa dembiga sidau u dhacay waxaa labada qofood ee xiran qof kamid a lagu eedeeyey in uu dembiga asiga si gaara u galay oo laba xabadood uu riday mid kamid a ee wasiirka ay ku dhacday midka halka midka kalena lagu eedeeyey asigoo ka darajo sareeyey oo askariga la socday in uusan qaban waajibkii askariga kale uusan ka celinin inuu xabadaha sidaas macnodarada u rido intaa kadib waxaa dhacday maxkamadeen waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii lasoo dhaafay bartamaheedii kadib ilaa iyo saddex jeer oo maxkamadda ay dhegeysatay kadib dacwada waxay go-aan soo saartay maanta waxaana lasoo saaray go-aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsiga ka sii deysay waa gartay in qof lagu xukumo dil toogashaa ma fududa dabcan markii shilkan dhacayana waxaa la hadal hayay in shilkan uu ahaa wax israsaasayn si lama filaana ku timid inkastoo markii dambe hadalla ay ka daba yimaadeen maxaa caddeynoo loo hayaa in qofkan uu si ulakaca u dilo wasiirka arrinta sida caadiga ah markuu dembi dhaco waxaa loo saaraa baaris hay-adda baarista baarista dembiyada qaranka baarista ay samaysay waxay kusowaxay kusoo gunaanaday dembiga dhacay inuu yahay mid kas ah uuna geystay mid kamid a eedeysanayaasha kadib arrintaas waxay soo martay xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida xafiiska marka uu hubiyo dembiga sida u dhacay iyo cidda geysatay wuxuu asigana soo eedeeyey warqadii eedda usoo gudbiyey maxkamadda asigoo ku eedeynaya labada eedeysane ee xireen mid kamid ah oo ha ah midka lagu xukumay hadda toogashada in uu yahay cid ninka mas-uulka ka ah dembiga dhacay isla markaana oo mataqaanaa bareer u geystay waxyaabaha lasoo bandhiga waxaa kamid ahay oo mataqaana lacalaami maxkamadda laga dhex calaameeyey in eedeysanaha dilka geystay oo saddex maalin ka hor oo isla goobta meel aan ka fogeyn oo askar joogtay oo qoryo ku qabtay si qasaba qorar looga qaaday asigoo raba inuu fal dhibaato ah geysto unagiisa oo lahaayo baaristiisa oo socoto isla habeenkii iyadoo qor kale loo soo dhiibay dhib kale ku geystay oo weliba dhibka dhacay waxaa kamid ah hal xabad muusa ridin xabadoo rido markaasoo mid kale haddana riday tii labaad ah ku dhacday cabaas kiraaji oo ahay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska maxkamadda iyadoo dhegaysanaysa markaatiyaashii la hor keenay oo caddeeyey in eedeysanahu xabad ridaaya ay arkeen kadibna isku dayay eedeysanaha inuu baxsado si qasaba ay ku qabteen markay dhegaysatay baaristii markay dhegaystay la hor keenay baarista nooca loo yaqaano forensiga ama baarista cilmiyeysan markii la hor keenay maxkamadda waxaa maxkamaddu iyadoo waxyaabahaas oo dhan dhuuxayso cadeemihii la horkeena dhuuxayso waxay go-aansatay in kuqaad go-aan ku gaartay go-aanka maanta soo baxa oo ah in uu qaato qofka lagu eedeynayo dilka in uu qaato ciqaab lamid ah dhibka uu geystay in uu qaato waxyaabaha maxkamadda laga hor sheegay waxaa kamid ahay isla eedeysanaha laftigiisa inuu mas-uul ka ahay asaga laftigiisa uu sheegay inuu xabado laba xabadood uu riday kadibna uu haddana xabado kala riday eedeysanaha ninka qofka la socday oo runtii la saarnay gaariga ma ahayn qof xabad riday waxay ku tusinay in uu ahay qofkan qof doortay inuu asaga xabada si micno darra ah u rido taasaana kaliftay runtii in uu dhinto wasiir siraaji oo ku dhintay halkaasi waa gartay qofkan eedeysanaha ma helay aada xukun ku rideen ma helay qareen u dooda iyo cadaalad ma helay kahor intaan xukunka lagu ridin
maxkamadeentiisi waa waatan kuu sheegay qareeno kamida laba qareen waxaa u qabatay dowladda halka shan qof qareen kale ay asiga eheladiisa iyo iyo ciddii danaynaysa ay u qabatay waxaa meeshaas joogay ilaa iyo sideed qareen oo u doodayay eedeysanaha taas oo sababtay in ay dacwadu muddo saddex maalin ah ka badan socotay oo maalin walbana ay dhicaysay ugu yaraan saddex saacadood la dhegeysanaya dacwada iyo si qof walba yacni dhaliilaha iyo iyo wax kasto caddeym ah oo soo bandhigi kara qof walba laga ay ka dhegeysanaysa maxkamaddu taa ilaa iyo maanta ay ka gaarto gunaanadkii dacwada oo ah ninka lagu eedeeyey in uu dilka geystay inay maxkamaddu toogasho ku xukuntay waxaa xusid mudan ciddii dee ka qabto dood intaa dheer in ay maxkamaddu aysan ahayn maxkamad oo qabe xukuumee hore ka toogay aysan ahayn racsan ka qaadan karo oo muddo yeelan karo si dib loogu fiiriyo dacwadiisii oo maxkamad ka sareysa maxkamadda oo kontrooleysa waxyaabaha ay samaysay ama waxyaabihii ee ka maqnaaday ee ceedeysanayaasha mar labaad fursad ay u heli karaan ay dib usoo bandhigaan maxkamadda ka sareysa ay jiri doonto